الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء wuxuu baabu yahay adabta wax loo cabaayo iyo sunnaynta la sunneeye ee la jeclaystay ee weelka dabaddiisa in saddex jeer lagu neefsado wa karaahiyati tanafusi fiihi iyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay in weelkii lagu dhex neefsado wax lagu cabaayey wa idaarati اlinaa'i waayah wa istixbaabi idaarati اlinaa'i cala alaymani fi اlaymani bacda almubtadi iyo sunnaynta la sunneeyey idaarati اlinaa'i weelkii in la wareejiyo cala alaymani fi اlayman sida loo kala midigeeyo bacda almubtadi'i kii bilaabay dabade masaa'ilkaasi ayuu baabu yahay marka weelkii wax lagu cabaayo laguma dhex neefsanayo sidaynu axaadiidta ku arki doonno waay marka sharaabka iyo wixii la cabaayo la qaybinayana dhinaca midig baa laga bilaabaya sheekhu wuxuu ku qayday baad moodaa bacda almubtadi qofka bilaabay markuu cid u sii dhiibaayo dadkaa ka midigtiisa xiga ayuu markaa ku bilaabaya u dhiibayaa hagaa midigtaysaa uga soconayso laakiin marka horeba waxa fiican marka dadkii la siinaayo ee wax la cabo ama caana ha noqdo ama maraq ha noqdo ama sharaab dee qasanba ha noqdo ama biyo ha noqdo wixii la cabaayo marka la siinaayo in cidda ugu midigaysa xagga midigta ugu xigta lagu bilaabo dabeetana saa loo wareejiyo وعan أنس رضي الله عنه أنa رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم kana yتنفس في الشhراaب ثaلاثة kaana wuxuu ahaa yatanafasu mid u neefsado fi sharaabi sharaabka alaaan saddex jeer muttafaqu calayh yacni wuxuu u jeedaa yatanafasu khaarija alinaa weelka dabadiisa ayuu ku neefsan jiray waana sida saxda ah si ay xadiidkan iyo xadiidka soo socda ay isu waafaqaan ee tilmaamaya weelka wax lagu cabaayo inaan lagu neefsan karin waay in markaa kolba loo neefsado deetana la cabo kolba loo neefsado saasaana fiican وعan iبn cabaasi radي الlahu canهuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslama laa tashrabuu ha cabina waaxida ay shurba waaxida cabis keliya ha cabina ka shurbilbaciiri sida awrku wuxuu cabo mar qura waxaba intaad dabada qabsataan ha kaga saarin idinkoon u neefsan walaakin ishrabuu ay yeeshee caba mathnaa laba laba u caba iyo wa hulaatha saddex saddex wasamuu bismi illaahi dhaha idaa antum sharibtum markaa cabaysaan waxmadu alxamdu lilah dhaha idaa antum rafactum markaa ka toostaan ee macnihi waxa weeyaan aadee joojisaan cabitaankii ama markaa kor uga kacdaanba rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu xadiid xasana ayuu ku sheegay waay wuxuu se xadiidkani waa xadiid markaa daciif ah oo sanadkiisa waxaa ku jira yaziid ibnu sinaan aruhaawi nin laydhaah waana daciif sheekhiisa uu ka warinayaana waa majhuul weeyi sidaasaa markaa alxaafid ibnu xajar iyo alimaam اlalbani iyo kayrkood ay ku daciifiyeen halkanna waxaa inoo taalla wa qaala xadiidu xasanu waay marka nuskhado kalena waxaa ku soo aroortay inuu yihi xadiidun qariib oo qaraabo uu ku sifeeyey alimaamu tirmidiyu raximah اllah marka waxaa dhici karta inay nuskhada sheekha tani ku qorayd ama xadiid kale oo ku dhowo uu taxsiininayo markaa uu macnihii ku sahwiyey xadiidkani mar hadduu daciif yahay waxba loogama baahnaa xukunkuu sheegaya axaadiidta kale saxiixa ah ee faraha badan ayaa inagaga filan qaala wuxuu yihi wacan abi qataadata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa wuxuu reeba an yutanafasa in lagu neefsado filinaai weelka mutafaqun calayh weelkii in lagu neefsado ayuu reebay yacni wuxuu u jeedaa yutanafasu fii nafsi linaa macnii in weelka qudhiisa lagu neefsado laakiin in markii wax la cabayo loo neefsado lama diidinoo sida xadiidkaa hore aynu kusoo marayno weeyi markaad doonaysa inaad sharaabkan ama waxaad cabaysa u neefsato weelkii waa inaad afka ka qaado dabadeetana aad dabadiisa ku neefsato dabadeetana ku noqoto kan aad weelkii ku neefsato ta la diidan yataa weeyi waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen sababta markaa loo diidan yahay waxaa dhici karta haddii weelkii wax lagu cabaayo lagu neefsado in qofkii markaa ay dee ka gaadhaan wixii uu cabaayey inay wax ka gaadhaan candhuuf iyo kaarboon afkiisa ka soo calooshiisa ka soo baxay iyo waxyaabo markaa jaraasiim dhalin kara ama maaragtay ur keeni kara oo taasi ay saamayso wixii la cabaayey ama ciddii kale ee ay wadaagayeen ay dhib ku noqoto si kastaba ha ahaatee weelka dabadiisa lagu neefsanaya wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama utiya waxaa rasuulka loo keena bilabanin caano qad shiiba lagu barxay bimaa-in biyo lagu barxay caano biyo lagu barxay ayaa loo keenay markaa dee caanaha biyaha waa la iskaga barxan karaayo way badinayaan ma garat laakiin waxaan bannaanaynuun marka hore ee la iibinayo caanihii in biyo lagu daro deetana dadkii caan ahaan looga iibiyo aadaa laa yajuus waana qish laakiin qofku caanihii isagoo haysta ama maalay ama dee si kasooba iibsaday inuu biyo ku darsaduu ku kororhsadaa aadaa laa ba'sa bih wa can yamiinihi midigtiisana acraabiyu nin reer miyaa fadhiyey wa can yasaarihi bidixdiisana abu bakrin baa fadhiyay radia allaahu canhu fa shariba kolkaasuu cabay waay uma dabadeetana acطaa wuxuu siiyey alacraabiya ninkii reer miyiga ahaa ee xagga midigta ka xigay ayuu u dhiibay manuu odhan markaa waxa weeye may ogolaanaysaa inaan siiyo sheekhan bidixda iga xiga ayaa wuu soo dhoweynayey wa qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi alaymana falaymana riwaayad kale waxay sheegaysaa inuu cumar yidhi cumar oo xaggaa hore oo kale soo fadhiyey inuu yidhi abubakar abubakar abubakar u dhiib oo markaa waxa weeyaan uu doonayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu isagu ka faaruqay inuu abubakar u dhiibo markaasaa rasuulku uhi alaymana falaymana ay acuu siiya alaymana cidda midigta xigta falaymana ka midigta ku sii xiga macnihii kusii xigsiiya muttafaqu calayh qowluhu shiiba ay khulita lagu barxay weeyi oo lagu daray waay waxaynu markaa xadiidka ka arkaynaa xirsu nabiyi salى اllahu alayhi wasalam cala tayaamun fii kuli amrihi wa shanihi sidaa rasuulku ugu dadaalayo midigeysigaah arrinkiis iyo shanigiisoo dhan وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي وxa loo keenay bisharaabin sharaab baa rasuulka loo keenay fashariba minhu kolkaasuu wax ka cabay wa can yamiinihi midigtiisana ghulaamun inan yar baa fadhi oo ibnu cabaase wa can yasaarihi bidixdiisana ashyaakhun odayaal baa fadhi faqaala lilghulaami inankii yaraa wuxuu ku yidhi ata'danu li may ogolaanaysaa an ucطiya haaulaa'i inaan kuwan siiyo odayaasha ahoo aan iyaga kaa horraysiiyo qaala alghulaamu inankii yaraabaa wuxuu ihi laa may ay laa uuhiru wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa uuhiru door bidi maayo binasiibii minka dheeftayda adiga xaggaaga aan ka helay ee aan nasiib u yeeshay inaan hambadaadii cabo axaddan cidnaba door bidi maayo oo iska horraysiin maayo fatalahu wuxuu dhigay rasuululahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam fii yadihi gacantiisuu dhigay oo gacantuu ka geliyey mutafaqu calayhi xadiidkani markaa horeynu usoo maray waxaan u tilmaamayaa cidda midigta xigtaa inay xaq u leedahay sharaabkiiyo wixii la cabaayey in maaragtay loo dhiiboo la siiyo kadalik haddii markaa ciddaa bidixda xigtaa cidda midigta xigtee xaqa ule ay tahay maala qof yar ama cid ka mudane ay midigta ay bidixda xigto waxaa la odhan karaa kuwan kuwan ma ku bilownaa ma kaa horraysiina hadduu markaa ogolaado oo isagu uu tanaasulo kuwaa bidixda ee ka da-da weyn ama markaa ka cilmiga badan ama ka de kaamilsan ayaa waxa weeyaan la siinayaa tii kalena isaga qowluhu tallahu ay wadacahu u dhigay weeye wahada lqulaamuna huwa bnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaaskaasina sida saxiixa waa cabdilaahi ibnu cabaas weeye ee alfadlu ma aha baabu karaahati shurbi min fami lqirbati wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay in laga cabo min fami lqirbati qarbadka afkiisa sibraarka afkiisa iyo wanaxwiha waxyaabaha la midkaa sida haamaha iyo waxyaabaha markaa wax lagu shubta ee afka leh yar iyo wa bayaani annahu karaahatu tansiihin laa taxriim caddaynta la caddeeyo karaahadaasi inay tahay karaahatu tansiih oo karaahatu taxriim aanay hayn yacnii arrinka noocaasa waa laga fiican yahi laakiin xaaraan ma aha oo nahyiga ku soo arooray buu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa nahyu tansiih laa nahyu taxriim taana waxaa u daliila rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam bay ka soo aroortay inuu sameeyey markaa xadiidta saasaa la ysku waafajinayaa buu leeyahy baabka uu ku gunto وعn أbي سacيidi الkhdriyi radي الlahu canهu qaala wuxuu uhi nahaa rasuul lahi rasuulka ilaahay wuxuu reebay salى الlahu عalayhi waslama can ikhtinaahi اlasqiyati sibraarada in afkooda la laabo can ikhtinaahi اlasqiya sibraarada waa in afkooda la laabo alasqiya waa jamcu siqaa waxaana weeyaan harag markaa dee la hagaajiyo oo dabeetana lagu shubto wax biyaha iyo lagu shubto in afkooda la laabo oo inta afkooda saa loo laabo dabeetana laga cabo ayaa rasuulku reebay buu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa an tugsara afwaahuha afafkeeda in la jebiyo jebintaana in dee la gooyo oo qac laga siiyo maaha eh waxaa loo jeedaa in la laabo unbaa loo jeeda waishraba minhaa dabadeetana laga cabo inkhinaafkii buu fasiray raawigii oo saasuu ku fasiray muttafaqu calayh ciddan markaa fasirtay ee an tugsara afwaahuha wayushraba minhaa tidhina shaki malo waa axad ruwaah ruwaadda xadiidka mid ka mida weeyi waa kuma haddaba alimaamu alkhaaabiyu raximah اllah wuxuu jasmiyey inuu yahay azuhri alimaamu الzuhri raximah اllah waa yahay sababta loo diidan yahay in maaragtay afka sibraarka iyo ahaamaha iyo wixii la mida afkooda wax lagu cabo waa alxifaadu calaa salaamati lmuslim qofka muslimka ah badqabkiisa iyadoo la ilaalinayo waayo sibraarka iyo haamaha iyo waxyaabaha meelahaas yaalla waxaa dhici karta hawaamti iyo bahalaha qaar inay iska galaanba iyadoon la ogeyn deet haddaad afkii biyihii istiraa ka cabdabeeta ay bahashaasi ku dhibto ayaa iska dhici karta waayahay wakadalika qofkiina sidaynu horeba usoo sheegaynay isaga qudhiisana markaa candhuuf iyo waxyaabo markaa lamida iyo neef iyo waxyaaba inay kaga dhacaan baa laga yaabaa oo sidaa biyihii ay dhibi ku soo gaadho waay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalam an yushraba in laga cabo min fi siqaa'i sibraarka afkiisa aw ilqirbati ama qarbadka mutafaqun calayh marka awdaasi waa shakun min araawi ciddaa shakidayna waa sufyaan weeyi ciddaa shakigaasi ka xasila waa sufyaan siqaaga iyo qirbadkana waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen qirbadaa weyn waa ka weyn weeye siqaaguna waa ka yar waxa weeye way sii kala wen yihiin waayahay marka xadiidkana isaguna nahyigii buu sii xoojiyey qofkuna dee midda la nahiyaya waa inuu sidiisa afka ugaga cabo laakiin inuu weel ku shubtoo dabadeetana uu weelkaa ku cabo dhib ma laha wacan ummi haabitin kabshata binti haabitin ukhti xasaana bni haabitin radia allahu canhuma qaalat saxaabiyaddaasi ay xasaan walaalo ahaayeen ee ummi haabit la odhan jiray waxay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay waaya rasuulka ilaahay ayaa ii soo galay ashariba waxa uu ka cabay min fii qirbatin sibraar afkii buu ka cabay min fii qirbatin sibraar afkii buu ka cabay sibraarkaasoo mucallaqatin la soo laalaadiyey oo darbig iyo markaa meel sudan qaa'iman xaalo uu taagan yahay buu sibraarka afkiisa ka cabay faqumtu waxaan u kacay ilaa fiihaa afkeedii baan u kacay halkii rasuulku afka saaree uu ka cabay faqaطactuhu kolkaasaan soo jaray rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidku sidaa imaamu tirmidi uu yidhi weeyaanoo waa xadiid صaxiix ibnu maajiyana way wariyeen markaa xadiidku laba arrin buu labadaba sheegayaa rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam sibraar afkiisa ka cabay iyo isagoo taagnaan markaa ku cabay waaye marka ahlulcilmiga qaar waxay ku xambaareen sida musanifka oo kale nahyiga labadaa arrinba la yska reebay sibraarka afkiisa iyo wixii la mida in laga cabo iyo taagnaan in wax lagu cabo labadaa arrinba nahyi baa ku soo arooray nahyigaasi inuu yahay nahyu tansiih oo nahyu taxriim aanu ahayn oo rasuulku sidan uu u sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam libayaani اljawaaz isagoo caddaynaya markaa in arrinkaasi uu bannaan yahay qaala wuxuu uhi wainamaa qaطacathaa waxay u jartay halkii rasuulku afka saaray litaxfada si ay u xifdido u ilaaliso mowdica fami rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam halkii rasuulku afka saaray oo watatabaraka bihi ay uga barakaysato waayo rasuulka aahaartiisa waa laga barakaysan jiray saxaabaduna aad bay ugu dadaali jireen aahaarta rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inay ilaaliyaan ay ka barakaystaan oo watasuunahu ay ka ilaaliso can اlibtidaali ay can اlimtihaani in markaa la bahdilo oo lagu ciyaaro oo maaragtay imtihaankii si ay uga ilaaliso ayay u goosatay qaala wuxu uhi wahada alxadiidu xadiidkani maxmuulu waxaa lagu xambaaraya lagu fasiraya calaa bayaani اljawaazi caddayn la caddeeyo arrinkaasi inuu bannaan yahay in sibraarkiiyo wixii lamida afkiisa laga cabbi karo wاlxadiiثaani الsaabiqaani labadaa xadiida inoo soo hormarayna xadiidka abi hurayra iyo xadiidka abi saciid libayaani اlafضali wاlakmali sida fadliga badan ee kaamilnimada badan ayay caddaynayaan wallahu aclam markaa sidaasuu sheekhu isu waafajiyey soo ma aragtid sidaas ayuu isu waafajiyey bacdu ahli اlcilmi iyagu waxabay mareenba waxay idhaahdeen axaadiidtan nahyiga tilmaamaysa ayaa nasakday axaadiidta tilmaamaysa ibaaxada markaa axaadiidtu way isnasakhaysaa bay idhaahdeenoo axaadiidta tilmaamaysa in arrinkaasi uu bannaan yahay ama mubaaxuu yahay ayaa la nasakhay sidaa awgeed arrinkaasi waa mamnuuc oo waa muxaram bacdi baa sidaa maray laakiin waa laga xoog badan yahay oo labada daliil haddii la iswaafajin karo in la idhaahdo way isnasakheen ama xagga naskhiga loo baydho dee ma aha waayo icmaalu daliilayna awlaa min ihmaali axadihima labada daliilba in lagu wada camal falo oo mid walba weji lagu xambaara waxay ka fiican tahay in mid meesha laga saaro waayahay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen sidaa alimaamu nawowiyu maray si kasii khaasaysan bay mareen oo waxay idhahdeen axaadiidta sheegaysa sibraarka afkiisa in biyo laga cabbay dhammaanteed waxay ku saabsan tahay sibraarkaasi inuu ahaa mid soo laalaada oo aan dhulka iyo markaa meelahaasi ooline inuu ahaa mid meel sare soo sudan waay taasina dee markaa waa arrin khaas aho haddii laga maarmi waayo biyihii bahalkaa soo laalaaday in laga cabo oo afkiisa weliba lagaga cabo wax kaloo lagu shubtiyo wax lamida la waayo xaaladda noocaasa ayuunbay bannaanaan kartaa bay bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen xaaladdaa khaaska ah yanii markaa ay soo lulato ee dee weel lagu shubtiyo waxaana la waayo soo ma aragtid waayo dee markaa waxaa laga maarmo noqonaysaa in afkii he loola tago laakiin haddii arrinta noocaasa laga baxsan karo ama weel lagu shuban karo ama aanay sooba laalaadina dhulka iyo da ay taallo waxay idhaahdeen waxa weeye ma bannaana bay idhaahdeen waay baabu karaahati nafki fi sharaabi wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay in wixii la cabaaye la afuufo karaahadaasina sida saxiixa waa karaahatu taxriim oo ma bannaana in weelkii la afuufa qaala wuxuu ihi wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa wuxuu rabe can اnafki afuufka fi sharaabi sharaabkii la afuufo ayaa markaa rasuulku reebay qaala rajulu nin baa yidhi alqadaatu saxar baan araahaa ku arkaa filina weelka ku arkaa yani markaan is idhaahda cab sharaabkii ama biyihii ama wixii la cabbaayey ayaan arkaa saxar ku jira waxaan markaa yeelaa saxarkina wuxuu u baahan yahy in laga afuufo ee ka dhiganta soo ma aragtid si aanan dee saxarkii u liqinoo xaggaa uu iga durkoo kale waay fa qaala wuxuu rasuulku yidhi ahriqhaa daadi daadidan caanihii ama wixii aada cabbaysa wada dhulka afka u geli loogama jeedee waxaa loo jeedaa inta yaree u horaysa intaa yare hore iska daadi si saxarkaas uu u raaco soo ma aragtid si saxarkaas hee uu u raaco oo markaa baaqiga oo bilaa saxara aada u cabto qaala wuxuu dabadeeta yidhi saxaabigii innii anigu laa arwa kuma dhergo kuma cokanaada min nafasin waaxidin hal mar inaan u neefsado kuma cokanaado waayahay qaala wuxuu ihi waxaa dhici karta maaragtay inuu dee haraad daran iyo wax la mid yahay qaala wuxuu ihi fa abini lqadaxa weelka haddaba ka foga idan haddaa canfiika afkaaga afkaaga weelka ka fogee marka aad u neefsanayso rawaahu tirmidiy waqaala xadiiu xasanu صaxiixu xadiidkana waa xadiid صaxiixa weeye maalik baa muwaطa'a ku wariyey axmedna wuu wariyey wahaakada waay qaala wuxuu uhi وعn iبni cabasi radي الlahu canهuma ana الnabiya slى الlahu عalayhi waslm nahaa wuxuu reeba an yutanafasa in lagu neefsado fi linaai weelka aw yunfaka fiihi ama in la afuufo ayuu reebay nahaa wuxuu reebay an yutanafasa in lagu neefsado fi linaai weelka aw yunfaka fiihi ama la afuufo rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix xadiidkana waa xadiid صaxiixa weeye labadaa arrinbana in la yska ilaalinayo ay yihiin manhi ayuu reebay waay nahyigaasina dee waa litaxriim weeye baabu bayaani jawaasi shurbi qaa'iman wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo jawaasi shurbi qaa'iman inay bannaan tahay qofku isagoo taagan inuu cabo iyo wabayaani ana alakmala walafdala ashurbu qaacida caddaynta la caddeeyo sida dhammayska tiran ee fadliga badan inay tahay in wax la cabo iyadoo qofku uu fadhiyo marka waxaa jirta axaadiis laga qaadanayo taagnaanta in wax lagu cabi karo iyo axaadiis arrinkaa la ysugu diidayo sheekhu markaa waad aragtaa sida uu ku jamciyey ya oo axaadiista markaa sugaysa waxaa lagu xambaaraya arrinkaasi inuu bannaan yahay axaadiista diidaysana waxaa lagu xambaarayaa in laga fiican yahay oo makruuhu yahay oo sida wanaagsan ay tahay fadhiga in wax lagu cabo dariiqaasuu maray waanaynu arki fiihi xadiidu kabshata saabiq xadiidkii kabshe ee soo hormaray ayaa ku sugan ee sheegaya rasuulku isagoo taagan calayhi salaatu wasalaam sibraar halkaasoo kala suran afkiisa inuu ka cabo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi saqaytu nabiya nabiga ayaan ka waraabiyey sala allahu alayhi wasalam min zamzama zamzamka ayaa rasuulka ka waraabiyey fashariba wuu cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waa tahay marka fashariba wahuwa qaa'imun taa qaar baa inkiray waayo waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam hal buu saaraa markaa gaadiidkii buu saaraa ee muu markaa mid socda ahayn oo xataa waxa weeye isagoo raakibo wax fuushan buu dawaafayay beytka ma garatay de sidaa awgeed baa in la idhaha isagoo taagan buu cabbay ma suuragal aha bay idhaahdeen taabiciinta qaarna arrintaasi in aanay dhicin ama aanay suuragal ahayn baabay ku dhaaran jireen laakiin waxaa jirtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararka qaar hashaa inuu ka degay tusaale ahaan markii uu labada ragcadood ee ragcatay dawaafka la idhaahdo maqaamu ibraahim uu ku tukanayeyba dee uu ka degey soo maha intuu ka degey buu halkaa ku tukaday laba ragcadood oo kolkaasuu akhriyay watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa ma garata marka mararkaa uu ka degay inuu taagnaan ku cabay ayaa iska dhici karta sida xaafidkuba ku ishaaraayo saxiixa bukhaariga sharaxiisa marka imaamu bukhaarina xadiidkan qudhiis iyo kan dambiyo wuu soo aroorinayaayo baabu shurbi qaa'iman buu baabaysanaya baabu ashurbi hee qaa'iman wacan inazaal bni sabrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey nazaalka ibni sabrata alkuufi taabici buu ahaa hiqaah qaala inuu yihi ataa caliyun cali baa wuxuu yimi radia allahu canhu ee baabaraxbati ama fadxee baxad oo baabaraxabati raxabada albaabkeeda raxabaduna waa raxabatulkuufo weeyi oo asal ahaan raxabada waxaa la idhaha meesha waasica ah ee ballaadhan sidaa awgeed baa masaajidka daaradiisa dambe iyo meelihiisaa dambe bannaanan raxbatulmasjid baa la idhaha soo ma raxbadanna waa raxbatulkuufa xadiidkuna isagoo waxoogay sidan ka faahfaahsan baa saxiixa bukhaarigu uu ku yaalla halkaasaad ka eegi doontaa xoogay dadkiibuu markaa arrimahooda markii uu amiirka ahaa weeyaanoo dadkiibuu danahooda markaa u fuliyo halkaasu waxa weeyaanoo markii dambaa dabeetana u weysaystay oo kolkaasuu sidan sameeyey weliba bukhaariga waxaa ku soo arooray utiya caliyun cali waxaa loo keenay radia allahu canhu fii baabi raxabati bimaain lafdi saas oo kale ah imo qore ayaa bukhaarigu ku soo saaraa fashariba qaaiman fashariba wuu cabay qaa'iman isagoo taagan buu cabay oo wa qaala wuxuu dabadeeta yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii facaltu sidana ay aragtaan anigoo sameeyey rawaahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey markaa biyo ayuu ku weysweysiistoo baaqigiina uu cabbay isagoo taagan ma garata waayahay kolkaasuu idhi sidaa rasuulkoo sameeyey oo taagnaan biyo ku cabbay baan arkay weliba cidda arrintaa markaa u aragtay mid mamnuuca ama muxaram ah ayuu warkooda meesha ka saarayay saxaabigani oo waxaa ku soo aroortay lafdi inuu yidhi ina naasan yakrahu axaduhum an yashraba wahuwa qaa'imun dad baa midkood necbaysanaya isagoo taagan inuu cabo aniguna rasuulka ilaahay oo markaasaa sameeyey baan arkay وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxuu uhi kunaa waxaanu ahay نأkل kuwa wax cuna عalى cahdi رasuuل الlahi wqtigii rasuulka slى الlaه عaليه وسلم وnaحnu namشhi anagoo soconayn ونشhرب waanu cabi jira وnaحnu قyaamu anagoo taag taagan rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasن صaحيiح xadiikani tirmidi baa wariyey iبnu maaجه iyo imaamu أحmed iyo daarimiyana way wariyeen waana xadiiث صaحيixa sidaa uu sheegay xukumkiisuna dee wuu cadiyo saasaa saxaabadu iyagoo taagan bay wax cabi jireen weeye iyagoo socdana waxbay cuni jireen wa can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay baan arkay yashrabu isagoo wax cabaaye qaa'iman xaalo uu taagan yahay iyo wa qaacidan xaalo uu fadhiyaba isagoo markaa fadhi wax ku cabaya isagoo taagnaan wax ku cabaya marka rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiidku waa xadiid xasana weeye sanadkiisu waa xasan silsiladaana bacdu ahli اlcilmi way taxsiiniyaan wa can camr bni shucayb shucaybkaasi wuxuu ahaa ina muxamed baa la odhan jiray waa shucayb bnu muxamed muxamed baa markaa saxaabigii cabdilahi bni camr bn اlcaas u dhalay saxaabigii cabdilaahi muxamedkaasu dhalay marka waa camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdilaahi ibnu camar ibnu lcaas ma garata marka ahlulcilmigu waxay isku qabtaan can abiihi damiirka halkaa ku jira ama shucayb buu noqonayaa mise camarka hore afwan can jaddihi damiirkaasaa la ysku khilaafay o dee can camar ibnu shucayb can abiihi aabbihi oo shucaybkaasa wuxuu ka wariyey can jadihi awogii inuu ka wariyey hiidaasi xaggee u noqonaysaa ma shucayb bay u noqonaysaa mise camarka hore haddii ay camarka hore u noqoto dee muxamed bay u noqonaysaa muxamedna saxaabi maaha garo hadday u noqoto waxa weeyaan shucaybna saxaabigii cabdillahi bn camar bn alcaas bay u noqonaysaa ma garata markaa sababta keentay silsiladaa inay ahlucilmigu isku qabtaan waa taa damiirka halka loo celinayay markaa markaa way ahlucilmiga in badan oo ka mid weyaan ala kuli xaal waana sida sada وعan أنس رadي الlaه عanه عan النabiyi slى الlaه عalayه وasلم أnahu nahaa rasuulku wuxuu reebay an yashraba الrajulu qofku inuu cabo qaa'ima isagoo taagan qaala qataadaةu qataada wuxuu uhi waa qataada ibnu dicaama sadusi oo ah taabicigii anas xadiidka ka warinayay faqulnaa lianasin anas baa waxaanu ku nidhi falaklu cunista ka waran taagnaan wax lagu cuno qaala wuxuu uhi daalika kaasi ayaa asharu shar badan aw akhbathu ama xumaan badanba rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaloo muslimka u sugan waxaa ku soo aroortay ana nabiya sala allahu alay wasalam zajara wuxuu reebay can ishurbi in wax la cabo qaa'iman xaalo uu qofku taagan yahay muslimka ay riwaayadda labaadna ku taalla waayahay xadiidkanna nahyi ayaad ku haysaa waa koow wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama laa yashrabana axadu minkum axad idinka mid iyaanu cabbin qaa'iman xaalo uu taagan yahay faman nasiya qofka iloobaa falyastaqi ha iska matajiya rawaahu muslim qofka is-iloobaa ha iska matajiyo waxay ahlulcilmigu leeyihiin xukumkaasi kuma gaar aha uun iskamatajintu kii iloobe e kii xataa u kasaa waa inuu iska matajiyo ma garat ma nasiyana waxaa markaa loo soo qaatay kii ka isagu usii bareeray baa lagu baraarujinaya oo kii iloobay haddii la yidhi iska mataji kii u bareeray maxaad malaynaysa xadiidkan markaa muslim baa warinaya laakiin sanadkiisa waxaa ku jira cumar ibnu xamza alcumari ninkii la odhan jiray xadii horuu ku jirana waynu soo marray ninkaasina waa daciif wey ninkastoo muslim xujaysta haddana waa daciif waayahay ha yeeshe e shawaahid buu leeyahay xadiidkani shawaahid kale ayaa soo aroortay oo tusaale ahaan abu hurayra wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu arkay nin taagnaan wax ku cabbaya waasuu yihi iska mataji markaasuu yihi waayo kolkaasuu yihi ma ku faraxti gelinaysaa inay bisadi kula cabto kolkaasuu yihi maya kolkaasuu yihi mid ka shar badan baa kula cabay oo shaydaankii ah ma garata xadiidkaasina wuu sugan yahay xadiid kalea isna jiro min xadiidi abi hurayre lafdi kale oo low yaclamu aladii yashrab wahuwa qaa'imu ma fii baطnihi lastaqaa'a axaadiista sheegaysa iskamatajintu calaa kulli xaal waa axaadiid sugan weeyi waayahay haddaba axaadiidta bar badan oo ka midii waxay sheegaysaa in taagnaan wax lagu cabbi karo oo baabka tusaalehaan xadiidkaa koowaad ee ibnu cabbaas iyo xadiidkaa labaad qisadaa cali ku saabsan iyo kaa saddexaad ee ibnu cumar iyo kaa camr ibnu shacayb can abihi can jaddihi iyo kii hore abikabsha intuba taagnaan in wax lagu cabbi karay sheegayaan soo maha kuwan dambena waxay sheegayaan arrintaa in laysu diiday oo manhi ay tahay sidaa awgeed ba ahlulcilmigu hadal badan baa axaadiista sharaxeeda ay ka yidhaahdeen sida la ysu waafajinayana masaalik iyo wadooyin kala duwan bay mareen runtii waxaana aada uga hadlaya oo khulaasaynaya xaafidkii weynaa alxaafid ibnu xajar raximah ullah sida fatxulbaariga aad ka arki karta insha allahu tacaala xoogay saliimna hadalkiisii wax ka miduu soo yar khulaaseeyey marka bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdaan markaa hala kala rajaxo haddii la kala rajaxana axaadiidta sheegaysa inay arrintaasi bannaan tahay baa ka xoog badan oo laga hormarinaya axaadiidta sheegaysa inaanay arrintaasi bannaanayn ama nahyiga sheegaysa culimada qaarna waxay idhaahdeen maya naskhi baa jiro axaadiidtani waa isnasakhday haddaba isnasakhiddii ayay qaarba dhinac ula kaceen oo qaarna waxay idhaahdeen axaadiista nahyigaa la nasakhay oo markaa arrintu waa iska bannaan tahay qaarna waxay dhahdeen xadiidta ibaaxada sheegaysa ama taagnaan wax lagu cabbi karo ayaa la nasakhay sidaa awgeed ma bannaana qaarna ta'wiil bay mareen waxa se ugu fiican maslaga ama waddada ah bacdu ahlilcilmi ay mareen ama culimmada badidooda oo ah xadiidtan in la iswaafajiyo sida la ysu waafajinayaana waa sidaa uu sheegay alimaam الnawawiyu raximah اllah oo macnii nahyigii waxaa lagu xambaaraya nahyu tanziih baa lagu xambaaraya adiladaa sheegaysana waxaa lagu xambaarayaa inay arrintaasi inay bannaan tahay caddaynayso marka axaadiidtu saasaana isaga hor imanayn bay idhaahdeen waxaa jira maslak waxoogay kaa ku dhow laakiin kasii khaasaysanoo bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdeen sida imaamu lalbani uu ku nuuxnuuxsaday oo kale wuxuunbaa taagnaan lagu cabbi karaa marka laga maarmi waayo ee daruura ay keensato sida tusaale ahaan sibraarkaa soo laalaada in loo baahdo in wax laga cabo oo kale soo ma aragtid iyo marka dee cidhiidhi daran uu jiro oo tusaale ahaan aan maaragtay la fadhiisan karayn oo kale iyo xaaladaha noocaasa ee laga maarmi waayo unbaa waxa weeyaan lagu cabbi karaa wixii ka soo hadhay laguma cabbayo sheekh islaam qudhiisuna maaragtay hadalka saas oo kalea inuu tilmaamay buu ayuu sheegay alimaam alalbaniyu raximah اllah wallahu aclam sidaasa daahirka aheed mooda inay maaragtay daahirka tahay ay muuqaalka dheer tahay waa sidaa jumhuurku ay mareen ee axaadiista ku jamciyeen khulafadii baanay ka sugan tahay sidaa dee xadiidka cali ba aynu ku soo maraynay inay arrintaas sameeyeen si ay dadka ugu caddeeyaan inay arrintaasi jaa'is tahay soo ma aragtid wax markaa dee qayda inay ku xidheenno meesha kama muuqdo xadiidta qaarna dee kuma qaydnaba xadiidta qaar ayaa sheegaysa annagoo taagan baanu wax cabbi jiray wanashrabu wanaxnu qiyaamun in qarbad iyo wax la mida laga cabbi jiray lama sheegaysa axaadiistaas baabu istixbaabi kowni saaqi lqowmi aakhiruhum shurban wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey kowni saaqil qowmi ahaantuu yahay ka qoomkaa waraabinaya aakhiruhum ka ugu dambeeya shurban xagga cabista waa adab qiimo badan oo aadaabta fiican ka mid ah oo qofka dadka sharaabka ama biyaha ama caanaha ama wixii la cabo siinayaa waa inuu isagu ugu dambeeyo waayahay وعن أbي qتاadة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi saaqi الqوم qoomka ama ragga ka waraabinaya aakhiruhum ka ugu dambeeyo weeye shurban xagga cabista rawaahu التirmidي وqاala xadيiث xasن صaحيiح xadiidkuna sidaa uu sheegay wey waa xadiiث صaحيixa weeye masaladaasaan u tilmaamaya horena waynagii usoo maray xadiidkii dheer abi hurayra uu ka warramayo markuu gaajooday caanaha yar la helay rasuulku markaa yidhi saxaabadii ahlu sufiina u yeedh markaa isagu uu ugu dambeeyey waa inagii soo maray baabu jawaasi shurbi min jamiici alawaani wuxuu baabu yahay bannaanid ay bannaan tahay ashurbi min jamiici alawaani weelka oo dhan in wax lagu cabbi karo awaanidii aaahirati aahirka ahayd غayr dahabi wاlfidaةi dahabki iyo fidadii mooyaane wajawaazi lkarci iyo raqista waxaa loo yaqaanaa inay bannaan tahay wa huwa karcigu ashurbu biاlfami afka waa in markaa lagaga cabo min anahri webiga iyo wagayrihi kayrkii sida biyaha dhulka socda iyo kuwa markaa meelaha balliyada ku jiriya wixii la mid ah bigayri inaa-in iyadoo aan weel la dardarsan walaa yadin sacabadana aan lagu cabin wataxriimi isticmaali inaa'i dahabi waalfidati iyo xarimista la xarimay weelka dahabka iyo fidada in loo isticmaalo fi shurbi cabista iyo walaakli cunista iyo waطahaarati tahaaro qaadashada iyo wasaa'il wujuuhi listicmaali siyaabaha kale ee loo isticmaalaba waayo weelkaa dahabka iyo fidadun baan marka la isticmaali karana weelalka kale ee daahirkaa waa la isticmaali karaa buu leeyahay dahabka iyo fidadana waxaa soo arooray inaan waxna lagu cabahayn waxna lagu cunahayn isticmaalaadka kalena jumhuuru ahlilcilmi way uga qiyaas qaateen oo waxay idhaahdeen mar haddii la yidhi waxna ha ku cabina waxna ha ku cunina isticmaalaadkii kalena waxa weeye way soo gelayaan ama waa looga qiyaas qaadanaya wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi xadarat isalaatu salaadii baa timi oo wakhtigeedii u yimi faqaama waxa istaagay man kaana qariiba daari ciddii daarta ku dhowaa wuxuu u kacay ilaa ahlihi ehelkiisii buu u kacay wabaqiya qowmun rag baa hadhay laga yaabo markaa inay dee iska hadheen ama xaafadahoodu ay fogaayeen wa utiya rasuulullahi rasuulka ilaahay waxaa loo keenay sala allahu calayhi wasalama bimikhdabin weel markaa mikhdabahoo min xijaaratin dhagax ka samaysan mikhdabku waa weel uun aan weyneyn oo kuwan markaa dumarku ay wax ku qooshqooshtaan iyo wax la mid ah cillaanka dumarku kay ku qooshtaan iyo wixii la mid ah fasaqura almikhdabu mikhdabkiibaa wuxuu ka yaraaday an yabsuta fiihi inuu ku fidiyo kafahu baabacadiisa inuu saa ugu kala fidiyo ayuu ka yaraaday fatawada'a alqawmu deetana gacmihiibuu intuu yar saa isu koobay deetageliyey dabadeeto way bateen fatawada'a alqawmu raggii way weysaysteen kulluhum dhammaantood qaaluu waxay ku yidhaahdeen raggii xadiidka uu sheegayay kam kuntum imisa ahaydeen qaala wuxuu ihi amaaniina waziyaadatan siddeetan iyo dheeraad baanu ahay muttafaqu calayh haadihi riwaayat lbukhaariy marka waxay ka mid tahay mucjizaadkii iyo aayaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyaha yaraa yaraa weelkaa yar ku jiray inay intaasoo nina u weyseeyeen oo ilaahay jala wacalaa farihiisii uu markaa biyo ka keenay wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaleoo lahu ay lilbukhaariyi bukhaari u sugan iyo walimuslimin muslim waxay ahayd ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama dacaa biinaa'in wuxuu dalbaday weel oo min maain biyaah fa utiya waxaa loo keenay biqadaxin hadhuub raxraaxin raxraax ah raxraaxana waxaa looga jeedaa qariibu lqacri maca sica waa weel guntiisu aanay hoos usii dheerayna ay soo dhowdahay laakiin yar ballaadhan weeye afkiisuna wuu yaro yar yahay guntiisuna aanay hoos usii fogayna ay soo dhowdahay laakiin yar ballaadhan ma garatay raxraaxa kaasaa looga jeedaa oo fiihi shay-un min maa waxoogay biyo ay ku jiraan xataa muu buuxin wawadaca wuxuu dhigay rasuulku asaabicahu farihiisii buu dhigay fiihi dhexdiisa qaala anasun anas wuxuu yihi fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eega ilalmaai biyihi oo yanbucu ka soo butaacaya min bayni asaabicihi farihiisa ka soo dhex butaacaya faxasartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a ciddii ka weysaysatay maa bayna sabciina ila amaaniin inta udhaxaysa toddobaatan ilaa siddeetan ma garatay markaa mucjisada daahirkaa baa xadiidku uu sheegayaa waay halkana wuxuu ka deliishanayaa bimikhdabin min xijaaratin mikhdabkaasi inuu dhagaxyaan ka samaysnaa asalkiisu dhagaxuu ka samaysnaa baa laynoo tilmaamay marka weelkii dhagax ka samaysan ama waxyaabaha kalen kuwa la sheegay ahayn waa las waa la isticmaali karaa waa tahay labada riwaayadoodta hore amaaniina waziyaada bay sheegaysaa soo maha ta dambana waxay sheegaysaa maa bayna sabciina ila amaaniin ismana diidayaan waayo ta horena waxaa lagu xambaarayaa inuu tiriyey ilaan imisaa haydeen baa la yidhi tirada imisaa haydeenoo kolkaa suri siddeetan iyo dheeraad marka inuu tiriyaa lagu xambaaraya tan dambana wuxuu yidhi faxasartu waxaan ku qiyaasay buuhi sooma aragtid waan ku qiyaasay buuhi intaasaan ku qiyaasay marka taa horena waa bilcaddi tan dambana waa qiyaas buu ku keenay iyo markaa xasrin buu ku keenay wa can cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu qaala wuxu uhi ataana nabiyu nabigaa noo yimi sala allahu calayhi wasalam faakhrajnaa lahu waxaan uu soo saaray maaan biyo fii tawrin tawr ku jira waay tawrkaasi waa tashtiga oo kale oo min sufrin sufur naxaas ka samaysan tawadaha kolkaasuu rasuulku weysaystay rawahu lbukhaariyu asufru bidami saadi wayajuusu kasruha asifru ya sufruba waa la sheegay wa huwa nuxaasu naxaasta weeyaan watawruna kalqadaxi waa sida markaa hadhuubka oo kale adugu waa weeluun wa huwa bitaai muhanaati min fowq atawr athawr maaha waa atawr weeye marka weelka naxaastaa in lagu weysaysan karo oo lagu maydhan karo oo maaragta wax lagu cabi karo ayaa halkaana laga qaadanaya wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama dakhala wuxuu usoo galay calaa rajuli nin buu usoo galay ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah wa macahu saaxibu lahu saaxibu laana isagoo markaa uu la jiro oo uu heliyo qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama in kaana cindaka haddii aad haysta maa un biyo biyahaa soo baata haadihi leylata xalaytoo ama habeenkan ku baryey fii shannatin qarbed sibraar haddaad hayso hee dee waadna waraabin bay ka dhigantay biyo xalayta ku jira sibraaroo ku barya haddaad hayso naga waraabi waa ilaa haddii kale oonad haynin karacnaa waanu iska raqi doonaa biyaha markaa beerta lagu waraabinayaanu afkayga ku cabi doonaa rawaahu lbukhaariyu wuxuu idhi ashanu shanku alqirbatu qirbadda weeyi waa sibraarka weliba sibraarka baaliga ah baa la ydhaha yo alqirbat albaaliya alqadiima ta horeysay baa la ydhahdaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa inay iska bannaan tahay in biyihii dee siduu horeba usoo sheegay afka la yskaga cabaa biyihii ku jira webiga iyo kuwa dee balliyada ku jira iyo wixii la mid ah oo iyagu la mid maaha kuwii lalahaa weelka sibraarada iyo wixii la mid a afka haka cabina la mid maaha kuwani waa la iska cabi karaa waa la iska raqi karaa waa tahay sababta haddaba rasuulku u doonaya calayhi الsalaatu wasalaam biyaha sibraarka ku baryey ee xalayta sibraarka ku jiray waxa weeye lanna sibraarku biyaha wuu qaboojiyaa gaar ahaan markuu yahay mid qadiimahoo baali ah aad buu u qaboojiyaa marka waxay keensanaysaa biyihii habeenkaa ku baryay inay noqdaan biyo aada u qabow oo dee markaa macaan sooma arag waay haddii dee kuwa qabow la waayana oo halkan aynu imaka tala tallaagada ka geline ee kuwa kale layska cabiyaa wey وعن xudayفة وعن xudayفة رaضي الله عanه qاala wuxuu uhi iن النبiya نabigu slى الlaه عaليهi وasلم nahaanaa wuxuu naga reebay can اlxariiri xariirtuu naga reebiyo wdiibaaji diibaajka diibaajkuna waa noocun xariirta ka mid a washurbi fii aaniyaةi الdahabi واlfidaةi iyo in wax lagu cabo weelka dahabka iyo weelka fidada wa qaala waxaanu ihi hiya iyadu lahum iyagay u sugan tahay macnii gaalada fi dunya adduunyada oo iyagaa adduunyada ku tamatucayo ku raaxaysanaya weeyi wa hiya iyadu lakum idinkay idiin sugan tahay fi laakhirati aakhira muttafaqun calayh oo idinkaa ilaahay xariirta iyo dahabka iyo fidada iyo idinku abaalmarinayaa aakhiro iyo nicmooyinkaasi waa tahay وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال wuxuu hi الذي midka yشhرب wax ku cabاaya في آنية الفiضة weelka فidada إنmaa يujarjiru wuxuu kaga markaa qurjuc siinayaa فيi baطنihi calooشhiisa naara جahanama naarta جahanama متafq عalayh jarjaradu waa codkan marka wixii qurh lagaga siinayo codka ay samaynaysa weeyaan wfii riwaayati lmuslimi waxaa ku soo aroortay in aladii yakulu midka ku cunaaya aw yashrabu ama wax ku cabaayo fii aaniyati اlfidati wadahabi he ilaa akhirihi wa fii riwaayati lahu man shariba fii inaa'in qofka wax ku cabo weel min dahabin aw fidatin fainamaa yujarjiru wuxuu kaga qurjuc siinayaa fii baطnihi calooshiisa naaran naar min jahanamo ka ahaatay marka cabistii iyo cunistii baa axaadiistu sheegaysaa isticmaaladii kalena waa looga qiyaas qaatay dahabkiina dee way iska xidhan karaan dumarku way iska xidhan karaan oo inay iyagu iska isticmaalaan oo isku qurxiyaan dhibaata kuma sugna laakiin raggii maya waa tahay ee dadka muslimiintaana bushaara xadiidkan ugu sugan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaaraynayaa waxyaabaha la xarimay haddii ay iska ilaaliyaan oo ilaahay dartii ay uga tagaan oo ay ka fogaadaan inuu ilaahay markaa jannada ku abaal marinaayo waxyaabo wanaagsan yani dahabkii iyo fidadii iyo arrimahaas iyagoo jannada yaalla oo aada u qiimo badan ayaa ilaahay ku abaal marinaya halkaasuu ugu nicmaynaya ku nicmaysanaya oo hadday markaa adduunyada intay joogaan ay ka sabraan oo ay u hoggaansamaan sharciga halkaana waxaa ku dhammaaday kitaabkii aadabu acaan baa ku dhammaaday kitaabu libaas baynu gelaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online